إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismillaahi araxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada warka subaxnimo idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada saakay aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah ciidamada dowladda federaalk iyo maleeshiyaadkii uu maraykanku geeyay degmada muqokor iyo gobolka hiiraan ayaa saakay isaga cararay degmada askar ka tirsan dowladda federaalk ayaa ku dhintay kuwo kalena way ku dhaawacmeen gaari kula rugmadee duleedka magaalada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe waxaa la weeraray saldhig ay ciidamada kenya ku leeyihiin deegaan ka tirsan gobolka mandheera madaxda dowladda federaalk ayaa ka murugooday weerarkii shalay lagu dilay farxaan qaroole oo ahaa taliyihii booliiska gobolka banaadir sarkaal kenyaati ah ayaa lagu dilay weerar ka dhacay gudaha waddanka kenya qarax ay ku dhinteen ciidamo ka tirsan dowladda federaalk ayaa wuxuu ka dhacay duleedka degmada balcad aabbaha dhalay wiil yar oo dhowaan ay dileen ciidamada dowladda federaalk ee uu maraykanku geeyay degmada muqokori ayaa ka hadlay dilka loo geystay wiilkiisa dowladda turkiga ayaa ka tacsiyeysay dhimashada ku timid taliyihii booliiska gobolka banaadir ee dowladda federaalka gaari ayaa ari badan wuxuu ku jiray inta u dhexaysa berbere iyo hargeysa ee waqooyi galbeed soomaaliya qodobadaasi waxaad dhegaysan doontaan shil ay dad kenyaati ah ku dhinteen oo ka dhacay gudaha waddankaas
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa subaxnimo sabti ah taariikhda hijiriyadu waxay saakay ku beegan tahay shanta rabiicul awal sannada kun afar boqol afar iyo afartanka hijiriyada kusoo dhowaada qodobadii aad soo maqasheen oo faahfaahsan ciidamada dowladda federaalk iyo maleeshiyaadkii uu maraykanku geeyay degmada muqokor iyo gobolka hiiraan ayaa saakay isaga cararay degmada wararka saakay inaga soo gaaraya gobolka hiiraan gaar ahaan degmada muqokori ayaa waxay sheegayaan in ciidamadii isbahaysiga ahaa ee halkaas ku sugnaa islamarkaana uu maraykanku geeyey ay saaka isaga carareen degmada muuqokori mid ka mid ah dadka deegaanka muuqokori ayaa inoo xaqiijiyey in saaka ay ciidamadaas ay baneeyeen magaalada wuxuu imaanayaa iyadoo dhowaan duleedka degmada muuqokori uu ka dhacay weerar culus oo mujaahidiinta al-shabaab bay ku qaadeen askartii ka tirsan ee dowladda federaalka iyo kuwa maleeshiyaadkii uu maraykanku halkaas geeyey iyadoona dagaalkaas khasaare aada u culus lagu gaarsiiyey wixii ku saabsan degmada muuqkori insha allah wararkayaga ayaan idinkugu soo gudbi doonaa askar ka tirsan dowladda federaalk ayaa ku dhintay kuwo kalena way ku dhaawacmeen gaari kula rugmaday duleedka magaalada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe warkaasi war kale oo ku aadan qarax khasaare xoogan dhaliyey oo ay mujaahidiinta al-shabaab kula beegsadeen duleedka magaalada balcad waxaa ka waramaya maxamed cali aadan tafaasiil dheeraad ah ayaa laga helayaa gaari shalay ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka kula qalibmay inta u dhexaysa degmada balcad oo dhacda gobolka shabeellaha dhexe iyo magaalada muqdisho gaarigan oo ahaa nuuca loo yaqaano cabdibilaha islamarkaana ay ka buuxeen askar ka tirsan kuwa dowladda federaalka ayaa lagu soo waramayaa inuu rogmaday waxaana dhimasho iyo dhaawac u qaybsamay ciidankii saarnaa inta la xaqiijiyey shan askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ayaa ku dhimatay shilkan halka ay siyaabo kala duwan ugu dhaawacmeen sideed kale kuwaasoo goor dambe laga qaaday goobta ay shilka ku galeen shalay ayay ahayd markii qarax xoogan oo ka dhacay inta u dhexaysa deegaanka basra iyo degmada balcad lagu dilay lix sargaal oo uu ku jiray farxaan qaroole oo ahaa taliyihii booliiska ee gobolka banaadir iyadoona lagu dhaawacay saddex iyo toban kale askartan hadda shilka gashay ayaa iyagoo maanka ku haya qaraxaas waxaa la rogmaday gaarigii ay wateen oo ku socday xawaaro sare maadaama ay ka baqayeen in qarax lala beegsado inta badan askarta dowladda federaalka ayaana iyagoo miina ka carar ah waxay galaan shilal ay naftooda ku waayaan dhinaca kale qarax xoogan ayaa isla maalintii shalay waxa uu ka dhacay duleedka degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe waxaana qaraxaasi lala beegsaday ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka oo ku socdaalayay halkaas qaraxa oo ahaa mid culus ayaa waxa uu haleelay gaari nooca cabdibilaha ah oo ay saarnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka waxaana la xaqiijiyey in gebi ahaanba uu basbeelay gaarigaas halka wixii saarnaana ay dhimasho iyo dhaawac u kala baxeen warar goor dambe la helay ayaa waxa ay sheegayaan in qaraxa lagu dilay ugu yaraan afar askari oo ka tirsanaa ciidankii saarnaa gaariga cabdibilaha ah halka ay ku dhaawacmeen shan kale isla shalay ayay ahayd markii weerar xoogan lagu qaaday askar ka tirsan kuwa dowladda federaalka oo marayay deegaan dhacaduleedka degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose weerarkaas ayaana lagu dilay toddoba askari halka lagu dhaawacay lix iyo toban kale waa mahadsan tahay maxamed cali aadan ayowkaasi ahaa waxaa la weeraray saldhig ay ciidamada kenya ku leeyihiin deegaan ka tirsan gobolka mandheera ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ee ka howlgala gudaha wadanka kenya iyo sidoo kale dhulka soomaaliyeed oo ay kenya gumaysato ayaa xalay waxa ay weerar culus ku qaadeen saldhig ay ciidamada kenya ku leeyihiin deegaanka finow oo ka mid ah deegaanada hoostaga degmada carabiya ee gobolka mandheera weerarkaas tafaasiil dheeraada kama aanan helin madaxda dowladda federaalk ayaa ka murugooday weerarkii shalay lagu dilay farxaan qaroole oo ahaa taliyaha booliiska gobolka banaadir warkaas waxaa ka warmaya cabdulaahi yaasiin jaamac waxaa soo taraya xubnaha ka tirsan dowladda federaalka ee sida murugada looga hadlaya dilkii loo geystay farxan qaroole oo ahaa taliyaha booliiska gobolka banaadir ee dowladda federaalka ah kaas oo shalay xarakada shabaabul mujaahidiin ay qarax kula beegsatay deegaan ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe halkaa oo asiga iyo saraakiil kale ay ku qurbaxeen kuwo kalena ay ku dhaawacmeen ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka ah xamse cabdi barre ayaa ka tacsiyey geerida farxan qaroole sidoo kale guddoonka baarlamaanka dowladda federaalka ah ayaa si arrintaasi lamid ah asiguna waxa uu sheegay inuu ka xun yahay dilka farxan qaroole loo geystay wasaaradaha kala duwan ee dowladda federaalk ayaa waxay soo saareen hadallo kala duwan oo ay ku muujinayaan siday ugu murugaysan yihiin dilka loo geystay taliyihii biriiska gobolka banaadir farxan qaroole madaxdii hore dowladda federaalka ah sida ra-iisul wasaarihii hore xasan cali khayre iyo madaxweynihii hore maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa iyaguna waxay sheegeen in ay ka murugoodeen dilka farxan qaroole loo geystay sidoo kale taliyihii hore ee sirdoonka fahad yaasiin oo uu la soo shaqeeyey ayaa qoraal uu soo saaray waxa uu ku sheegay in uu ka calool xun yahay in farxan qaroole la dilo sirdoonka dowladda federaalk oo farxan qaroole uu kala shaqaynayay waxa loogu yeero la dagaalanka argagixisada oo loola jeeda islaamka ayaa geestiisa war uu soo saaray waxa uu ka tacsiyeeyey geeridiisa dowladda turkiga oo ka mid ah saaxiibada dowladda federaalk islamarkaasina farxan qaroole hadda ka hor tababar siisay ayaa geesteeda waxay ka hadashay dilka loo geystay farxan qaroole ayaa dowladda federaalka iyo shisheeyaha wada shaqaynta lale waxay u arkayeen nin dhiiran islamarkaasina waxay damacsaneen in muddo dheer lagu sii shaqaysto laakiinse xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa qarax shalay ka dhacay gobolka shabeellaha dhexe kusoo afjartay taliska guud ee biliiska dowladda federaalk oo farxan qaroole hoos tegayay ayaa iyaguna geestooda waxay ka hadleen dilka saaxiibkood loo geystay cabdi xasan xijaar waa taliyaha biliiska dowladda federaalk ah waxaad ogtihiin waxaa naga dhintay dad badan oo qaali ah oo iyagu ay dileen oo aada u tiro badan isna kuwii unbuu la mid yahay laakiin waxaa go-aanku yahay inayan dib dambe ayan ugu dhex jirin ummadda soomaaliyeed ee meel meel layska saaro intaasaan muxuu ahaa sida hadda madaxdu sheegtay aanu tacsida ugu diraynaa ehelka iyo qaraabada iyo ciidanka booliiska dowladda federaalka ah ayaa iyadoo tacsiyo u taallo islamarkaasina baahinaysa qoraallo kala duwan oo ay kaga hadlayso dilkii loo geystay hogaamiyihii macawisleyda cilmi xagar guure iyo sodomeeye kale oo daraad lagu dilay duleedka degmada muqokore ee gobolka hiiraan ayaa waxaa ku soo xigay dilka loo geystay taliyihii boliiska gobolka banaadir iyo weliba koox kaleoo saraakiil ah oo saaxiibadii ahaa xaaladaha wareerle ayaa ka taagan xafiisyada iyo xarumaha dowladda federaalka ah iyadoo hadalhayntooda ay isugu timid dilka farxan qaroole waa mahadsantahay cabdulaahi yaasiin jaamac dhanka kale dowladda turkiga ayaa ka tacsiyeysay dhimashada ku timid taliyaha booliiska gobolka banaadir ee dowladda federaalka war qoraal ah oo lagu daabacay baraha internetka ku leedahay dowladda turkiga ayaa lagu sheegay inay aada uga murugootay geerida ku timid sargaalkan kaasoo ka mid ahaa ciidamadii ay soo tababaratay islamarkaana muddada ku ilaashanaysay soomaaliya waxay sheegtay inay weerarkaas aada u cambaareynayso aabbaha dhalay wiil yar oo ay dhowaan dileen ciidamada dowladda federaalk ee uu maraykanku geeyay degmada muqokori ayaa ka hadlay dilka loo geystay wiilkiisa ma haddayaa faahfaahinaya iyadoo dhowaan deegaan ka moqokori ee wilaayada hiiraan ay ciidamada dowladda federaalku ku dileen wiil yar oo aan waxba galabsan ayaa waxaa ka hadlay dhacdadaas aabbaha dhalay wiilka la dilay aabbahan oo aada uga murugaysan dilka loo geystay wiilkiisa ayaa tilmaamay in gacanka xaq darani ay dishay inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun wiilkaygii aan dunida u jeclaa huud ilaahu kuu naxariiso gacanka gardarana dish ma aha inaan geerida ka ilmeynayo laakiin halka uu dhintay sababta uu dhintay asagoo ummadda waraabinaya ayuu dhintay ilaahay subxaana watacaala ewl bedel qaba ayaan kaa warsanaynaa ummadda soomaaliyeedna ood xiriirka la lahaydna waxaan u rajaynayaa in ilaahay samriya iman uu kaa siiyo waxaan u malaynayaa inaadan ummadda dhiban annagana inaadan fidno nooga tegin baan ilaahay subxaanahu watacaala weydiisanayaa ilaahaygii ku abuurtay waa ku ceshay minhaa khalaqnaakum wafiiha nucuudukum wa minhaa nukhrijukum taalatan ukhraa ciidanka dowladda federaalka ayaa meelaha ay tagaan ka geysta dhibaatooyin iskugu jira dilal kufsi dhac iyo wixii la mid ah warar ku saabsan shil ka dhacay gudaha wadanka kenya iyo sargaal wadankaasi lagu dilay ayaan idiinsoo wadnaa balse markaan gaari ayaa ari badan ku jiray inta u dhexaysa berbera iyo hargeysa ee waqooyi galbeed soomaaliya maxamed muudde iyo abuu muslim ayaa ka waramaya
wararka aan ka helayno wadada dheer ee xiriirisa magaalooyinka hargeysa iyo berbera ayaa sheegaya in halkaasi uu ka dhacay shil gaari oo geystay khasaaro maaliyadeed gaari weyn oo ay saarnayd booyad ayaa dul maray labaatan neef oo ari ah xilli ay gooynayeen waddada laamiga ah wuxuuna ku socday xawaare dheereeya goobjooge ku sugnaa laamiga uu shilka ka dhacay ayaa ka waramaya wixii uu arkay
halkan waxaa ka dhacay shil gaari baa ka dhacay shilkaa gaadhigu wuxuu ahaa gaadhi booyada oo xawaaro dheeraynaya ku soconaya ayaa halkan ku laayey adhi adhigaa uu ku laayey labaatan neef ayay ahayd tiradiisu markaa reerku waxaa reer reer guuraaya oo ka soo guuray dhankan hawd ka soo guuray una sii jeeday dhanka waqooyi markaa shilkuu nala kulmay anugu waxaan ku sugnaa goobtan ku sugnaa goobtanaan joogay waanan la kulmay odaygii adhiga iska lahaana waan la kulmay sidoo kale goobjoogahan ayaa sheegay in reerka lahaa ariga ay xoolo ahaan u haysteen keliya labaatan neef oo la jiray wuxuu ii sheegay odaygaasu qisa xanuunkun wallaahi aad ayaan uga xanuunsaday oo qalbigu iiga dhaqaaqay wuxuu ii sheegay odaygu inuu adduunyo lahaa labaatan neef uu lahaa labaatan neef markaa labaatankaa neef uu la doonanayay quud ay cunaan maadaama dhulkii abaara ay ka jiraan oo dhulkii aad arkaysaan siduu yahay waxa uu la raadinayey isagu wuxuu helay iska daya horta inay xoolu wax helaan ay cunaan markaa anugu markii aan sii eegay waxaa arkay xoola neef la iibsaday inaanu ku jirin oo laga yaaba xagga duruufta reerka xagga duruufta reerka dhib badan ay magaraysa miciishadooda ay ka ahaan karto shilka kuwan la mid ah ayaa soo batay muddooyinkii dambe dhowaan ayayna ahayd markii gaari xamuul ah oo siday xeen ari ah ay deegaano ka tirsan gobolka sanaag warkan dhegaystayaal saakay waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan sarkaal kenyaati ah ayaa lagu dilay weerar ka dhacay gudaha wadanka kenya wararka ka imaanaya wadanka kenya ayaa tilmaamaya in weerar lagu qaaday ciidamo booliis ah uu khasaare ka dhashay weerarkan ayaa yimid ka gadaal markii ciidamo ka tirsan laamaha ammaanka wadanka kenya ay howlgal ka bilaabeen deegaan ka tirsan ismaamulka kisumo howlgalkaas ayay ku qaadeen koox hubaysan kooxdii hubaysneed ayaana ku jawaabay rasaas taasoo keentay in khasaare la gaarsiiyey ciidamada booliiska inta la xaqiijiyey hal sargaal ayaa ku dhintay halka laba kalena ay ku dhaawacmeen dhanka kale ismaamulka kirinyaga waxaa ka dhacay shil ay laba qof ku dhinteen shilkan wuxuu yimid ka gadaal markii ay isku dhaceen mooto iyo sidoo kale gaari xamuul ah waxaa geeriyooday labada qof ee mootadii saarnaa iyadoona burbur xoogan uu soo gaaray mootada wadanka kenya wuxuu ka mid yahay wadamada dhacabariga afrika kuwaasoo inta badan shilalka ka dhaca ay khasaare xoogani ka dhashaan warkii subaxnimo dhegaystayaal saakay aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan waa inaga intaa